wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan doctor maxamed xasan maxamed ayaa sheegay in kow iyo labaatan kiisas oo cudurka gowracatada laga diiwaangeliyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxaana ilaa iyo hadda u geeriyooday laba qofa runtii kulan oo aan kulankii golaha wasiirada ayaan warbixin kooban ka siinay golaha wasiirada qaranka soomaaliya si ay la socdaan xaaladaha guud ee caafimaadka dalka cudurka runtii hadda cuduro badan dalka runtii waa ka jiraan dad badanna waa xanuunsan yihiin ilaah noo caafiyo laakiin hadda waxaan focuska saaraynay cudurka hortagiisa iyo runtii dhibaatada uu dalka uu ku leeyahay hadda nagu soo cusboonaaday ama nagu soo labakacleeyey kaasoo lagu magacaabo gowracatada gowracatada waa cudur runtii laga hortegi karo ilaa iyo haddana waxaan ku aragnay guud ahaan dalkaba hal meel oo runtii hiir shabeelle ah specifically shabeellada dhexe oo ilaa labaatan iyo kow qof naloo casekaaseyto naloo soo gudbiyey runtii inay qaadeen ama ay gaareen cudurkan dibteriyada la dhaho oo dadka dhuunta ka xira marka alxamdulilah maintenancy iyo shaqooyin badan waa laga qabtay laba qofna waa ay mataqaanaa dhimasho ayaa laga soo wariyey waxaan rabnay ummadda soomaaliyeed inay ku baraarugsanaato inay runtii ka taxadirsanaato cuduradaas faafaya ee la soo gaaraya dalka wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay inay diyaariyeen saraakiil caafimaad oo ka hortaga faafitaanka cudurka gowracatada runtii muhiimadda iyo ahmiyadda cudurkan iyo astaamaha lagu garanayo waa inuu qofka dhunta xirmayso kadibna dhunta ay fuulayso xoog greena ama graya aan dhehe oo runtii kafay oo kale ah ama kalarkaas noocaasa waxa ayna keenaysaa qofka in uu hawadii qaadan waayo oo oxygenkii caadiga uu qofka cabayay in uu jirkiisa geli waayo oo neefta in lagu celinayo la ceejinayo oo kale ay tahay dareemo noocaasay leedahay waxay leedahay qandho oo runtii fever oo kale ah waxaa kale oo jira mataqaanaa qofka in uu caajis iyo tacbaannimo uu dareemayo waana runtii waxyaabo taxadarka iyo u baahan qofka soomaaliyeed inuu ogaado hadduu waxyaabahaas ku arko in uu iska controlo waana cudur faafa oo dadka ku faafi kara aadaa umahadsan tahay maxamed sabi waa aad su-aal aada u muhiima adeega aan ummadda u helno iyo wasaaradda caafimaadka iyo shacabka soomaaliyeed ee mar walba inay la gaarto ay mudan tahay dadaalkeena meesha ugu sarreysa ayaan alamka kicinay oo hadda inta ayaan u fadhinaayo dadka ku wacyigelinaynaa horena waxaa u dhacay tallaabooyin khaas ah oo si toos ah u taarget gareynayay cuduradan gowractada ah taa oo ahayd in tababar deg dega loo sameeyo dadkii markaaseeto la tacaalaya cuduradaseeto ama xirfadlayaasha caafimaadka oo markaaseeto inay daaweeyaan ama cuduradaas ay la tacaalaan faafistiisana dadka u sheegaan si toos aan u howlgelinay hiir shabeelle iyo maamul goboleedka annagoo kaashanayna wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka hiir shabeelle waxaan kaloo runtii aan ballaarinay baaritaanka iyo fahamka cudurka kow wuxuu ka bilowdaa haddaadan fahamsanayn oo aadan baaritaan sax ahaynin daawooyinkeeda waa waxaad ka sheekeenaysa ma noqonayso kiisaskani cudurka gowracatada ee laga diiwaangeliyey deegaano ka tirsana gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa weli wararkaan ka helayno deegaano ka tirsan gobolkani ay sheegayaan in cudurkani uu kasii fidayo deegaano hor leh oo ka tirsan degmada jowhar